بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaynu ku dhex jirnay ikhwaani fillaah qisatu nabiyullaahi idriis calayhi salaam labadii qodobo horeynu ka soo baxnay ee, qodobkan waxaynu kaga hadlaynaa oo qodobka saddexaad buu noqonayaa waxaynu kaga hadlaynaa makaanu Ib- eh, idriis calayhi salaam fi samaa nabiyullaahi idriis calayhi salaam samada ayuu joogaa oo wuxuu ka mid ahaa nebiyadii uu nebigu calayhi salaatu wassalaam habeenkii leylatul israa walmicraaj markii nebiga la dheelmiyey nebiyadii uu samada kula kulmay ayuu ka mid ahaa oo uu kula kulmay markaa fi samaai araabica samada afraad ayuu kula kulmay haddaba markaa masalada aad iyo aad u muhiimka waxay tahay in la fahmo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam xadiidkaas dheer oo leylatul israa walmicraaj waxa uu ka sheekeeyey inuu nebiyo badan samada kula kulmay nebiyo badanna loo soo kulmiyey oo beytulmaqdis ku tujiyey haddana markaa samada markii loo kor qaaday inuu samada koowaad samada labaad samada saddexaad ilaa toddoba laga gaaray inuu nebiyadii qeyb ka mid a halkaa kula kulmay sida nebiyullaahi aadam sida nebiyullaahi eh, ibraahim nebiyullaahi idriis nebiyullaahi muusa yusuf nebiyullaahi yuusuf yaxya eh, nebiyo badan buu sheegay marka nebiyada uu hameenka halkaa kula kulmay ayuu ka mid yahay nebiyullaahi idriis calayhi salaam waana inagii tilmaanay wa rafacnahu makaanan caliya inay culimmadu yidhaahdeen ay fi samaai araabica ayaa nebiyullaahi idriis loo koryeelay marka waxaa caddaynaya arrintaas xadiidka ee anas oo bukhaari iyo muslim iyo kulli wariyeen oo habeenkii leetu isaa walmicraaj waxa uu leeyahay xadiidkaasi ee, nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam waxa uu jibriil ila koray samada ayuu ila koray waxaanu nimid markaa ila samaai araabica samada afraad ayaanu gaarnay markaasuu dalbay in laga furo oo uu dalbay in la furo albaabkii ay ka geli lahaayeen markaasaa la yidhi waa kuma markaasuu yidhi waa jibriil markaasaa la yaa kula jira markaasuu yidhi muxamed oo miyaa loo cidiray haa markaasaa laga furay oo la soo dhoweeyey oo marxaban la yidhi nicma almajii'u jaa mid yimaada kii ugu wanaagsanaa baa ta kabacdi markaa wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaan la kulmay markaas ee, samada afraad ayaan gaarnay markaasuu wuxuu igu yidhi jibriil idriis oo meeshaa joogay haadaa idriis fasallim calayhi waa nabiyullaahi idriis assalaam oo waxa weeye halkaas joogay samada afraad markaasaan salaamay salaantii uu iga radiyey markaasuu wuxuu igu yidhi marxaban bilakhi saalix waalnabiyi saalix soo dhowow walaalkay wanaagsan oo saalixa baa tahay nebi wanaagsan oo saalixna baa tahay soo dhowow waa sidii nebiyada oo dhan ay ku soo dhoweynayeen halkaas ayaan markaa nabiyullaahi J- eh, idriis kula kulmay buu yidhi riwaayada qaar waxay odhanayaan fa ataytu eh, samaai sa- eh, raabica fa markaasaan la kulmay oo halkaa kula kulmay J- eh, idriis calayhi salaam xadiidka imaamu lbukhaari imaamu muslim imaamu tirmidi culimo badan baa warinaysa waana xadiidkaas saxiixa ah waxa uu marka daliil u yahay oo tilmaamaya oo caddaynaya inoo caddaynayaa nabiyullaahi idriis iyo nabi maxamed calayhi salaatu wassalaam habeenkii leylatul israa walmicraaj inay ku kulmeen samada afraad inay ku kulmeen ayuu inoo caddaynaya halkaa marka ee, nebiyadii kaluu la mid yahay oo waxa weeye nebiyada uu nebigu kula kulmay samada ilaa samada toddobaad mid walba nebiyadii qeyb ka mid a uu kula kulmayey markaas kuwaasuu ka mid yahay ee ma aha macnaheedu sidaynu horey usoo ishaarnay lagama deliishanaya xadiidka isagoo nool in la kor yeelay oo halkaa la geeyey laga qaadan mayo ee waxaa laga qaadanayaa keliya nabiyullaahi idriis wa rafacnaahu makaanan caliya in loo kor yeelay ilaa samaa'i raabica marka rafcigana waa inagii tilmaanay oo rafcu darajaat iyo wanaag in loogu kor yeelay ee aynan ahayn isagoo nool in dhulka laga qaaday marka ma hayna xadiis saxiixa iyo aayad sheegaya waataynu soo tilmaanay in dhulka laga qaaday isagoo nool ma hayno oo waxa weeye daliil uma hayno marka waxaynu leenahay wixii kale isaariyaad bay noqdeen waxaan leenahay nabiyullahi idriis waxaa sugan hadda inuu nebigu hameenkaa kula kulmay waxa weeye fi samaa'i araabica derajadaasuu ilaahay siiyey oo ilaahay kor ugu qaaday oo nebiyadii oo kale ayuu nebiyo badan buu ka sarreeyaa oo kor loo sii qaaday samada koowaad labaad saddexaad afraad baa isaga la geeyey marka waa derajo iyo fadli ilaahay siiyey iyo wanaag intaa un baynu ka qaadanaynaa oo caqiide ah oo aynu ictiqaadayno sidaa nebigu inoogu sheegay calayhi salaatu wasalaam amaa tafaasiil kale iyo inaynu naraado isagoo noolba halkaa la geeyey waxay u baahan tahay daliil mana hayno saynu qodobkii hore oga soo hadalnay wallaahu aclamu billahi towfiiq